بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka waa habeen jimco ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dowladda xabashida itoobiya oo kheyradhaan ka muujisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo weeraro lagu beegsado danaha dowladdaasi urur gaaleedka qaramada midoobay oo digniin amni u diray shaqaalihiisa ku sugan xerada xarane ee muqdisho halkaas oo ah taliska ugu weyn kufaarta ay ku leeyihiin soomaaliya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah maamulka yahuudda oo ku dhawaaqay inay magaalada khaza ku qaarijiyeen mid ka mid ah qiyaadada ugu sarreysa kooxaha muqaawamada iyo tafaasiil laga helaya qaabka loo ikhtiyaalay ismaaciil haniya hogaamiyaha ururka isagu yeeray xisbullah oo hanjabaad jeediyey waxaan caawa barnaamijka kusoo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisada bariga dhexe qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose oo faahfaahin ka bixisay xaaladda guud ee wilaayada iyo socdaalkii wafdi uu hogaaminayo waaliga jubbada hoose ay ku tageen deegaano dhacaduleedka magaalada kismaayo waxaan sidoo kale barnaamijka caawa idinkugu hayaa xubnaha xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo hadalhaynta warbaahinta walaalaha maahir iyo suheyb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhagaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka kusoo dhowaada mar kale faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaaga dhegeystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreeb wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dowladda xabashida itoobiya oo kheyradhaan ka muujisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobkaas iyo sidoo kale urur gaaleedka qaramada midoobey oo digniin amni u diray shaqaalihiisa ku sugan xerada xalana ee magaalada muqdisho kusoo dhowaada xubnahaas oo aad ku maqashaan hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aan soo dhaweeyey walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa macluumaadyo hordhaca oo daaha ka faydaya qaabkii loo dilay ismaaciil haniya wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka mareykanka ayaa markii ugu horreysay bannaanka soo dhigay macluumaadyo muujinaya qaabka uu u dhacay weerarkii dhagarta ahaa ee lagu dilay ismaaciil haniya warbixin uu wargeysku daabacay ayuu ku sheegay inaysan jirin wax duqeyn ah oo lagu dilay haniya balse dilkiisa loo adeegsaday walxaha qarxa oo lagu diyaariyey gurigii uu ka deganaa magaalada tahraan ee caasimadda iiraan sida ay baaritaanada horedhaca muujinayaan yahuudda ayaa miino ku sii aastay guriga loo yaqaan guriga martida oo ay gacanta ku hayaan saraakiil ka tirsan ciidamada ilaalada kacaanka dowladda shiicada iiraan goobta uu dilku ka dhacay ee lagu qariyey walxaha qarxa waxay dhacdaa waqooyiga magaalada dahraan waxaana muddadii labada bilood ahayd ee shirqoolka la maleegayey sheedda kala socday sirdoonka yahuudda ilawareedyo ayaa new york times u sheegay in markii haniya lagu hubsaday guriga rumuud lagu qarxiyey miinadii lagu sii diyaariyey guriga martida ee dowladda shiicada iiraan macluumaadyadan soo baxay ayaa meesha ka saaraya warar shalay soo baxay oo sheegayey in diyaarad daroon ah ay duqaysay gurigii uu deganaa haniya arrintan ayaa muujinaysa sida sirdoonka yuhuudda uu galaangal xoogan ugu dhex leeyahay mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee dowladda shiicada iiraan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ururka qaramada midoobay oo digniin amni u diray shaqaalihiisa ku sugan xerada xalane xaalad adag ayaa soo wajahday gaalada ku sugan xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee ay saliibiyiinta duulaanka kuwa shareecada islaamka kaga sugan yihiin waddanka waxay ugu yeeraan ururgaaleedka qaramada midoobay ayaa warqad rasmi ah oo digniin amni ah u diray dhammaan shaqaalihiisa ku sugan xerada xalane iyaga oo uga digay weeraro ka iman kara dhanka mujaahidiinta warqadda ururgaaleedkan u qoray shaqaalihiisa ka howlgalaa taliska ugu weyn ee ay saliibiyiintu ka degan yihiin dalka ayaa sidoo kale lagu soo saaray awaamiir ku socota shaqaalahooda ku sugan xerada xalane waxaana qodobada ku xusan ka mid ah in laga bilaabo kowda agoosta gaar ahaan labaiyo tobanka fiidnimo bandow lagu soo rogay xalane iyo agagaarka halka ay u yaqaanaan khadka cagaaran mana aysan xadidin wakhtiga bandowgaasi la qaadi doono gaalada midowday waxay sidoo kale shaqaalaheeda oo dhan u sheegtay in taxadar dheeraad ah ay muujiyaan joojiyaanna dhaqdhaqaaqyada wakhti walbana ay filan karaan weerar kaga yimaada dhanka mujaahidiinta xaalad kala carar ah ayaa caawa laga dareemayaa xerada xalane digniintan amni ee ururgaaleedka qaramada midoobay uu u diray shaqaalihiisa ku sugan xerada xalane ee caasimadda muqdisho ayaa ku soo beegmayso xilli walaac aad u daran oo dhanka amniga ah ay dareemayaan saliibiyiinta hormuudka u ah duulaanka ashahadala dirarka ah ee ka socda soomaaliya dhanka kalena uu socdo insixaabka saliibiyiinta afrikaanta waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda xabashida etoobiya oo qayladhaan ka muujisay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo weeraro lagu beegsado dowladda etoobiya waxay sheegtay inay kordhisay feejignaanta ay kaga hortagayso weeraro kaga yimaada dhanka mujaahidiinta iyo sida ay halis joogto ah mujaahidiintu ugu yihiin xukuumadda etoobiya iyo xukuumadaha kale ee ka dhisan geeska afrika waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa xaafadda isley ee magaalada nairobi oo ay ku badan yihiin soomaalida ayaa waxaa ganacsiga ka jira saameyn ku yeeshay banaanbaxyada waayadii u dambeeyey ka dhacayey dalka kenya ganacsada suuqa isley ee magaalada nairobi ayaa sheegay in suuqa laga dareemayo saameyn la xiriirta banaanbaxyada ayna yaraadeen dadkii iman jiray ee macaamiisha ka ahaa aad baad u mahadsantahay walaalka maahir maxamed intaadan ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka bashiir maalinkii labaad waxaa dunida aada looga hadalhayey colaadaha ka soo cusboonaaday mandiqada bariga dhexe kadib dilkii ismaaciil haniya iyo fu-aad shukri dowladda iiraan iyo ururada hoostaga waxay ku hanjabeen inay bixin doonaan jawaab celin adag hogaamiyaha ururka isugu yaray xisbullah oo maanta hadlay ayaa sheegay in ay weerari doonaan yuhuudda dagaalkana uu ka gudbay waxa uu ku tilmaamay qadka cas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga intaa aad buu umahadsanyahay walaalkeen maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha hore ee barnaamijka faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalka suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir markaan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin diyaaradaha dagaalka yuhuudda saacadihii lasoo dhaafay duqeymo kala duwan ayaa waxa ay ka fuliyeen qidaaca wararkii ugu dambeeyey ay soo saartay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadadu ay gaarayso ilaa soddon iyo shan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin ilaa konton iyo shan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay maraysaa soddon iyo sagaal kun afar boqol iyo siddeetan halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo kow kun boqol labaatan iyo siddeed kale dhanka kale bashiirow saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo cadowga lagu beegsaday mid ka mid ah howlgalladaas waxay kooxaha muqaawamada filistiin ay ka fuliyeen xaafadda talul hawa sidoo kale weerar kale ayaa lagu beegsaday ciidamo lugeynayay oo ku sugnaa isla xaafadda talul hawa in kooxaha muqaawamada filistiin muuqaal ay faafiyeen waxay ku soo bandhigeen howlgallo kala duwan oo ay ka fuliyeen galbeedka magaalada rafax الرحمن الرحيم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون تيجي بتلم بتجيب الشعور بتلم جبهتك وتماماتك الخردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله على نواجه الله أكبر ولله الحمد الله أكبر يكبر لنا كل أسع الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد
dhanka kale bashiirow saacadihii lasoo dhaafay taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa ku dhawaaqay in ay dileen maxamed adayf oo ah mid ka mid ah qiyaadada ugu sarreysa kooxaha muqaawamada filistiin ee ku sugan inqidaaca khaza afhayeenka ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu sheegay in duqeyntaas oo dhacday bishii aynu soo dhaafnay ee julaay si gaar ahna uga dhacday magaalada khan yunis maxamed adayf lagu dilay balse ma jirto war rasmi ah oo muqaawamada ka soo baxay oo ay ku xaqiijinayaan in duqeyntaasi uu ka badbaaday iyo inuu ku dhintay intaba dabcanna warka ciidanka gumaystaha yuhuudda waxa uu imaanayaa saacada uun kadib markii magaalada dahraan lagu qaarijiyey ismaaciil hanii'a oo isagana ahaa mid ka mid ah qiyaadada kooxaha muqaawamada filistiin maxamed adayfna waxa uu ahaa sargaalka ugu sarreeya muqaawamada marka la eego dhinaca militariga wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin caawa halkaas ayaan ku hakanayna
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا
qeybaha dhexe ee faafreebka wararka ayaan isa soo gaarnay waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga markan jubbada hoose saacadihii lasoo dhaafay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa socdaal iyo kormeero ku tagay deegaano ka tirsan wilaayada waxaana wafdiga waaliga qayb ka ahaa odayaasha dhaqanka iyo salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoo socdaala kusoo maray deegaanada harboole iyo mido oo dhowaan laga xoreeyay maleeshiyaadka cadowga isagoo ku sugan saldhigga midow ayuu warbaahinta andalus kula hadlay sheekh axmed abuyunis waxaana uu halkaasi ka jeediyey kelimad aada u qiimo badan بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى أيا محد أسكله نوغن معي نعمة الإسلام ونعمة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى نعمdaas oo haddii aan tarino aan soo koobo karin ilahina wuxuu leeyahy wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuha alxamdulilah maanta oo ay tahay taariikhda labaatan iyo shantii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiriya awalan waxaan rabaa inaan ka warbixiyo walaayada jubba sufla guud ahaan walaayada haalkeeda maasha allah waa degan yahay wax culeysa ma lahan dadka waxay u xukuntumayaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala iyo sunnada nabiga caleyhi isalaatu wasalaam guud ahaan dadka aada ba u fiican yihiin waxayna ku jiraan xaalad barwaaqo ah guud ahaan markan haalka walaayada waa degan yahay waxaa socda barnaamijyadii hadda kor aan ku baaqi jirnay oo ahaa in dacwada iyo diinta oo kor loo qaado muxaafadaadka iyo degmooyinka waxaa ka socda dowlaad dacwiya baa ka socda waxaa ka socda dadkii oo la baraarujinayo dadkii oo aqoonta kor looga qaadayo guud ahaan haddii ay yihiin dumarka haddii ay yihiin maogtahay ragga intaas markii meeshaan ugu gudubno waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto maalmahan waxaa socday dhadhagaaga codow oo dhankii axmed midoowa maalmahan soo abaabulay kuwa soo kaxeeyay meelaha oo moogtahay muqdisho iyo dhankan kenya iyo dhankan ka soo aruuriyey baa halkan iskugu keenay isagoo isku dayayo in dadka diintooda waaweeye ka baabi'iyo oo dhulkii ku faafiyo najaadkii iyo khamrigii iyo fasaadkii arada inuu ku faafiyo doonayo dhulkan keenay waxaa isku soo dayey in oo dego meel lagu magacaabo harboole iyo miidow oo hoos tagayaan degmada afmudow ayna isku jiraan kilomitr ahaan shan kilomitr ina saldhag ka samaysto halkaas dego oo dadka marka meesha ku gumaado baa doonayey waxaa kale isku dayey meel lagu magacaabo buulahaaji oo ayadan u jirto taqriiban siddeetan kilomitr kismaayo in halkaasna ay ciidan keeno oo dejiyo baa isku dayey isaga oo ku ilaashinayo doorashadiis iyo wixii soo dhowaaday ku ilaashinayo baa isku dayey halkaas waa keeno bifadlillaahi tabaaraka wa tacaala mujaahidiinta baa u diyaargaroobay waxayna ka dhageen halkaas wacdare oo aan hilmaamayn aan la hilmaami doonin ahmed midoowna weligiis aan hilmaami doonin tan ku dhacday halka marka hadda aan joogno miidow markii warbixin aan ka bixino oo aan fiirino meel xero weyn baa sameeyeen oo ay isku dayeen in halkaas ay deganaadaan gududkii ay qoteen haddii aad fiirisaan waxaad dareemaysaan qof oo dhimasho aan jeclayn in halkan la keenay oo maogtahay qasab iyo awood lagu keenay ayagoo halkii joogo baa ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta weerar ku qaadeen jilbahana waa u aaseen halkaas markan waxaa ka dhacday waxaan halkan laga sheekay karin waxaa ka dhacday in bakto badan midka halkay uga cararaan in haraday ka sii cararaan ay joogi waayeen meesha waxaa ka dhacday wax muslimiintana ay ku farxaan gaaladana aad iyo aad ugu murugootoba halkaas ka dhacay oo ah in alaabtii ay halkan keeneen ay halkan uga cararaan iyaga oo ma og tahay haddiiba dareemeen usuudda oo maogtahay mujaahidiinta haddiiba ay dareemeen oo ay ogaadeen waxay isku dayeen markaan qof kasta si ku baxsan lahay ayaga oo sii cararaya waxay ka dhaceen kismaayo halkaas markaan waxaa la kulmeen waxa aan laga sheekay karin waxaan leenahay markaa mujaahidiinta halkaas maogtahay wacdar ugu sameeyey nimankan murtadiinta ah oo lasoo dhadhoobay waxaan leenahay walaalaha kooda shahiidana ilaahi subxaana wa tacaala shahaadadiisa ka aqbalo kooda dhaawacmayna waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala hanoo caafiyo guud ahaan kii oo noo joogona ilaahay subxaana wa tacaala hanoo sugo qiyaadada oo hooshan waday maogtahay daadi'inaysina waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala khudadiinna ha idin hagaajiyo meel fiicanba ka wadaan halkaas waxaan leenahay kasii wada oo maogtahay cadowga sii xanuuji baa leeyahay guud ahaan dadka muslimiinta oo halkaasi oo deganaayay oo ayaga oo cadowga maogtahay diintooda kala cararaayo oo halkaas ay iskaga carareen waxaan leenahay aad ba u hagaajiseen waayo baagii aan horey idinku jeedinay oo ahaa in nimankaas maogtahay lala noolado in nimankaas lala shaqeeyo in layska ilaaliyo oo ahayday tii baa samayseen waxaana leenahay wax aad samayseen waa wahdiin ah waana wanaajiseen halkaas kasii wada baan leenahay intaana markaana cadowga dhulkii waa laga safeeyay waa ujeedaan way meesha ku hayaan in maanta laga zuuliyo baa loo baahan yahay markan waxaa laydinka rabaa mugtahay magaaladiin iyo qorshihiin iyo hooshin mar dhow ilaah idinkiis waad imaanaysaan waana kusoo noqonaysaan haddi ilah subxana taala ogolaado markan waxaa leenahay namayaw dadka muslimiinta ee oo halkaas joogow mujaahidiinta garab istaaga waxa aad garab istaagaysaan waa kitaabka iyo sunnadu waay dadka kitaabka iyo sunnada maanta u helinayana waxay idinka mutaysan yihiin inaad garab istaagtaan garab igaashaan aad u noqtaan baa laydinka rabaa jazaakum allahu khayran midda kale waxaan leeyahay dadka salaadiinta ah halkaas ka soo jeedo guud ahaan jubbada hoose gaar ahaan dadka muslimiinta ah waxaan leenahay doorkiin baa la jooga dadka meeshii aad ugu aadanaydeen baa maanta bannaan waxaa laydinka rabaa dadka inaad gubaabisaan waxaa laydinka rabaa inaad xooga saartaan gaar ahaan waa laydinka doonayaa dadkan halkan joogo maanta oo gaalada maogtahay u gacan haatisay oo halkan wada fadhiyo oo aad dareemaysaan eher iyo xoog iyo qasab lagu hay ee aad dareemaysaan dadka halkaansi joogo ayagaa la waardiyeynayaa ayagaa gacanta lagu haaya ayagaa la ilaalinaya waa nankaan si idiin galaayo oo idin baabi'inayo oo qaabka idinka samaynayo diin la-aantiba waxaaba ka sii daran si u jecel yahay dhimashadiin si u jecel yahay dhimashadiin marka waxaan idin leeyahay dadka naqabada ah ee dadkan meesha ka soo jeedo lagu baabi'inayo oo mas-uuliyiinta u ah oo ka soo jeedaan qabiilka ka soo jeedaan war dadkii aad mas-uulka eedeen halkaasa lagu baabi'inaya annaga maanta in halkaan ku baaba'aan waxaa nooga khayr badan in ilaahay subxana wataala tooba keenaan waxaa nooga khayr badan in ayaga oo waxa weeyaan oo tooba keenay oo waxa iska socdo walaayaadka imaadaba nooga khayr badan waa dareemaysaan dadkii horey oo baaga intii ay maqleen baaggii ay jiibeen ay tooba keeneen qaabkii loola dhaqmay waa dareemaysaan wanaaggii walaayaadka uga dhahnool yihiin waa dareemaysaan maanta ayaga hala waraysto sidii loo soo dhoweeyey noloshii ay ku nool yihiin wanaaggii ay ku nool yihiin nabaddii ay ku nool yihiin waa dareemaysaan maanta waxay dhaheen waxaan ku jirnaa nimce iyo barwaaqo iyo wanaag baa ku jirnaa iyo qaabkiina noo soo dhoweeyey bay ka sheekaynaya marka waxaan leenahay salaadiinay dadka ha loo yeero dadka toobad ha looga yeero dadka hala wacyigeliyo dadka guud ahaan muslimiinta ah meel walba ay joogaan waxaan leeyahay maanta jihaadka hala garba istaago ilaahi subxaana wa tacaala aayaddiis waa dareemaysaan infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu fii sabiili illaah biamwaalikum wa anfusikum axaadiistay aayaadkan ugu falana aan dabaqno maanta dadkan diin aan wadin oo kitaab aan wadin oo suno aan wadin oo maanta ay wadaan waxa moogtahay lagu soo arbiyeeyey oo gaalad u soo dhiibtay ay wadaan oo diin la-aan ay wadaan warnamanya waad u jeedaan maanta wax qarsoon oo daah saaran ma ahan xaq iyo baadilna waa kala cadyahay war baadilka ka fogaada xaggana qaata baa leeyahay jazaakum allahu khayran sal allahu wasallam aleyna muhamed waxaad wada dhegaysateen kelimadii sheekh axmed abuyunis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose markana ee ugu horeyn waxaan soo dhaweynayaa suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed oo ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee suldaane bal ka waran dareenkaaga ee halka aan joogno maanta iyo shucuurkaaga adeer dareenkeenna waa dareen farxadeeda waa dareenka muslimiinta o dhan ay wada qabaan baanaguna qabnaa farxad iyo guul waxaynu joognaa xeryihii cadowga ee hadhboolo iyo miiddo oo ilaahay fadligii maalmo ka hor isqaadqaad iyo kibir iyo isla weyni uu ka muuqday laakiin ilaahay baa jebiyey ilaahay baa maaragtay dulleeyey mujaahidiintana ilaahay baa cisleeyey nasri iyo guul buu siiyey dhulkan marka alxamdulilah xerya ay godaday qoteen oo ay ugu talagaleen inay mowdka ka galaan baan kor taagannahay oo qalabkoodii qaniimada waa kaaan gacanta ku hayno oo maaratay qaniimadii baan haynaa oo xeryahooda ay ka carareen alaabtii baa buuxda marka dareenkanna aad buu fiican yahay waana nasr iyo guul ilaahay aan ka sugaynay xaqiiqatanna nimankan hadda meesha la keenay iyo murtadiinta ah nimankii ugu akhlaaq xumaa bay ahaayeen maxaa yeelay waxaa lagu soo tababaray oo dadka shacabka way boobayeen way dilayeen way garaacayeen way xumeeyeen wax walba oo xumeeyo ku samaynayeen marka la yidhahdo warwaa maxayna annaga waxaana loo soo tababaray inaan idin dillo idin dhacno idin kufsanno wax walba idinku samayno laakiin bifadlilaahi iyagoon waxaasoo dhan u suroobin ilaahay baa gacanta mujaahidiinta ku cadaabay mujaahidiinta oo hadh iyo habeen u soo jeedaa difaaca diinta alleh iyo muslimiinta baa isha ku hayey darba saabiqa ayay kala hormareen dulli buu ilaahay ku riday mujaahidiintana waxaa leenahay ilaahay ajirkiina ha badiyo kuwa shahaadada qaatayna allah ka aqbal shahaadadooda kuwa dhaawacana allah inoo caafiyo dadweynahana waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ha loo duceeyo ha la garab istaago heel iyo hoob ha la garab istaago ixdal xusnayeyn waa annagu baan maaragtay rumaysannahay ima shahaada ima nasri gaaladu meesha ay maaragtay godad qodanayaan annagu maaragtay god ma qodanayno gacanta allay ku jirtaa maaragtay naftannadu shahaadaan rabnaa guul iyo nasri inaan ku noolaannaan rabnaa muslimiinto dhan inay guulaystaan baan rabnaa marka adeer dareenkannagu waa dareen farxad leh oo khayr leh ilaahay baan u mahadnaqaynaa wax badan oo wax badan uma mujaahidiinta ayaan u mahadnaqaynaa ummadeenna ay uga horeeyaan iyo walaalaha maaragtay qiyaadada meydaanka iyo dhammaan maaragtay mujaahidiinta shacab iyo maaragtay ciidanba jazaakum allah khayra suldaan cabdiqan oo kugu soo laabanaya markan waxaan soo dhaweynayaa suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose maantana ku sugan xeryihii cadowga isaga carareen ee deegaanada harboole iyo middow suldaane ka hor inta aysan cadowga xeryahan ka dhisin deegaanadan sidee buu ahaa dadka muslimiinta iyo qaabka ay ugu noolaayeen deegaanadan bismillah alxamdulilah rabbilcaalamiin deegaanadan waxaa degnaa dad muslimiin ah oo ku nool raayada alla subxaanah wa tacaala allah subxana wa tacaalana ku caabudo xoolahooday ku dhaqanayeen ganacsigooday ku haysteen ilaahay fadligii haddee cadowgan maalintu imaadayna haddee dhibaatay kala kulmeen waxay kala kulmeen inay dhacaan inay macnaha jir dilaan inay xidhaan waa qoladan waa qolo gaale ay ku shaqaysanayso ilaahay subxana wa tacaala diintiina way ka ridoobeen allah subxana diintii hadday ka ridoobeen xishoodkiina way ka tageen waxay u aabayelayeenna lama arko waa nimankaa arkaysid khamriga cabaayo sagaarka cabaayo wax ka reebanna ma laha ilaahay subxana wa tacala marka way caasiyeen qof marka ilaahay caasiyana ibni aadam u asxaan u falaala ma laha ilaahay fadligii marka ayagoo intaa xumaanto samaynayo haddee walaalahan muslimiinta ah oo halkaan laga qaxiyey ama halkaan lagu dhibaateeyey waxay leeyihin rag ilaahay subxana wa tacaala diintiisa u taagan oo mujaahidiin ah waa dad muslimiin ah oo ilo tawxiid ah oo u danqanayo walaalahood dhibaatada loo geysanayo sidaa awgeed meeshaan intaa kadib walaalaha mujaahidiinta ayaa waxay ku soo qaadeen bifadlillaahi wa manni inay mujaahidiintaas gaaladan murtadiinta ee hajuumaan ilaahay subxana wataala ayagoo kaashanayo ilaahayna subxana wa tacaala wuu guuleeyey nasri iyo guulna ilahi subxana wa tacala waana siiyey dadka muslimiinta marka waxaan leeyahay sabra ee dulqaata gaalana way jabta biidni illaahi tacaala waa kugu soo laabanaya suldaane markan waxaan soo dhaweynayaa suldaan xasan ibraahim mudey suldaane maalin isniin ah lix iyo tobankii bishan muxaram macriko weyn ayaa deegaanadan ka dhacday harboole iyo midow maalinkaasi ka waran shucuurkaaga iyo qaabka la socotay howlgaladii socday alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan maalintaas xuurtayda aad bay boqolkiiba boqol aheyd ilaahay subxaana wa tacaala meeshaas maalinta gaalada uu ku bi'i uu ku laay oo ku jibi ilaahay subxaana wa tacaala maalinkaas aad baan ugu faraxnay muslimiinta dhammaanna waa farxday mujaahidiinta oo meeshaas maalinka gacantaga ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahaddaas iskale suma mujaahidiinta maalinkaas meesha macnaha naga farxisiisay ilaahay subxaana wa tacaala gacantooda korraa ka dhiga caafimaadna allah siiya nimankaas gaalada ee dalka waxay la reebeen iyo ay la raadanayeen iyo waxay meesha xaradan ay u ooteen u samaynayeen ma ahayn wax wanaag oo maanta kaala muslimiinta wax u qabamana male ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa in meeshan ku dumiyaanay rabeen dhartigay baabi'iyeen meeshan waxay ahayd meel xoolo daaqeen oo wanaagsan oo macaan badan oo xoolaha markay ceelka soo aadaan manaha ay ammaanaan oo manaha ay ay hergelaan oo daaqaan ahayd haddana waxay ka dhigeen bannaan gelgel ay ka dhigeen waxay kala dan lahay waxay ahayd ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inay ku dumiyaan xaradii aan hadda dhex taagannahay qaliimadoodii iyo alaabtoodii meesha tuurna meesha ugu carareen ayaan gacmaha ku wada hasanaa oo macnaha aan wadanaa waxaan gacanta ku wataa badiilihii iyo dirgaamihii ay ka carareen macnaha gacanta ku haastaa waxaan uu soo qaatay waxaa waaye ilaahay subxaana wa tacaala ayaa maalku way soo qaadeen annaga inoo keeneen annagana waa ka qaadanay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahaddaas iskale marka wax oo macnaha oo meel xun lagu soo dhaqan bari waayo oo dhaqanka laga soo hadlay waa ridoobeenoo waa gaala ilaahay subxaana wa tacaala diintiis ninka ku caasini muslimiinta wax wanaaga ma wadan halkaan muslimiin badanaa degneed muslimiinta halkaan degneed maalinka ayaga ay imaadeen inay duleyneen rabeen ilaahay subxaana wa tacaalana waa ka dul qaaday maanta waxaa gacanta ku haya mujaahidiinta iyo muslimiinta gacanta ku haya nin walbo maanta muslim oo meel walba jooga farax iyo reereen ayaan maanta qabnaa waana ku faraxsanna maalinkaas oo sniinta oo nimankaa meeshaan oo maanaha laga raacdeey oo dhiiggooda meeshaan lagu daaday ilaahay subxaana watacaala ayaa mahaddaas iskale ilaahayaan ugu mahadnaqaynaa uma mujaahidiintii meesha maalinta ka ragad ayaa ugu mahad celinayna waa mahadsan tahay markan waxaan siinayaa suldaan axmed shire suldaane bal ka waran toban maalin kadib cadowgii waa isaga cararay xasuuqii halkan loogu geystay deegaanadan harboole iyo midow maanta maxay kaga dhigan tahay dadka muslimiinta bismillaah adeer waxay maanta kaga dhigan tahay nimankii khamrada iyo sigaarka qurunka aan gacanta ku hayay khamrada cabiyey mujaahidiintu ay ka cayriyeen dadka muslimiinta waxay kaga dhigan tahay farxad iyo maalin farxadeed meel walba ay joogaan dadka shacabka muslimiinta soomaaliyeed farxad bay uga dhigan tahay iyo muslimiinta guud ahaanba ilaahay baa jabiyey wax walba gaala dabada ka riixayso gaaladaa meesha ku soo riixday awood ay leeyihiin kuma imaan ilaahay baana jabiyey ilaahayna wuxuu ku cadaabay gacanta mujaahidiinta intooda hadhena waa ku cadaabi doonaa waxaan baaq ugu dirayaa waxaas hadday wax rajala ku jiraan inay toobad keenaan oo gaalada iyo qurunka ay ka soo haraan oo ilaahay u toobad keenaan hadday toobad keeni waayaanna gacanta mujaahidiinta ilaahay ku cadaabayaa marka aad iyo aad baan u faraxsanahay farxadaydana wax la soo koobi kara maaha aad iyo aad baan u faraxsanahay ilaahayna gaalaha israaciyo ha jabiyeamiin insha allah tacaala markan aan dib ugu laabto suldaan cabdilqani suldaane ujeedka ama hadafka cadowga deegaanadan ugu soo dulay harboole iyo midow maxay ahayd
adeer wax kale ma ahayn dadka muslimiinta ee dhulkan degan inay dhibaataeyaan oy duleeyaan oy gumaystaan oy diinta alle ka saaraan oo kitaabka alle nuurka lagu xukmo ay damiyaan bay ahayd ujeeddadu waana maaragtay calooshaqayaal gaalo maaragtay kristano asala ayay u shaqeeyaan nimankani marka waa dagaal wakaaladeed waa cumalo marka ujeeddadu waxaa weeyaan inay kitaabka alle nuurka alla baabi'iyaan laakiin ilaahay baa ka diiday oo nuurka alle ma baabi'in karaan waxaan u joogaa dad ilaahay maaragtay naftooda ka gatay oo mujaahidiin ah marka ujeedku adeer waxaa weeyaan inay dadkan maaragtay kitaabka allana nuurkeed damiyaan dadkana ay duleeyaan dhulka muslimiintana maaragtay ay gaala siiyaan weya ujeedku iyo wax kaloo ka sii xun suldaan macalin maxamed suldaane bal ka waran muddo kadib cadowgii waa oo isaga cararay deegaanadan maxay kaga dhigan tahay alxamdulilah rabbilcaalamiin horta ayaga waxay kaga dhigan tahay haziimo iyo dulli baa ku dhacay muslimiintana waxay kaga dhigan tahay guul iyo raanraan awal ujeedkooda wuxuu ahaa yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaahim wayaba allah ilaa an yutima nuura ilahi subxana wataala waa diiday ilahay nuurkiisa wuu dhammaystiraya falilahi alxamdu marka ilahi subxana wataala ballanqaadkii uu noo ballanqaaday waa ima nasri wa ima shahaada nasriga ilaahay uuna siiyey marka wuu inoo muuqdaa ayaga waxaa u muuqda laakiin dulli inuu ku dhacay oo ilahi subxana watacaala sanulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucba uu ku rida argagax ee iska carareen uma mujaahidiinta markay xabadooda ay u adkaysan waayeen iyagoo intaana arkaayo oo deer iyo cara isku sameeyey intaanoo doox oo god aan arkaayo samaystay ayaa haddana habeen ku baryi waayeen limaada waxay ugu baryi waayeen waxaa waa ilaahay buu kuma xirnaba waa ilaahay bay subxana watacaala caasiyeen marka cabsidu waxa keenaya waa gaalo waxay u shaqeeyaan waa gaalo gaalada ay u shaqeynayaan ma aaminsano ayagoo afar iyo labaatanka saac daa'iraadka uu dulwareegayo oo maraykanka uu ilaalinayo ee haddana naftooda ay aamini la'ad inay joogaan halkan mujaahidiintana ilaahay subxana watacaala bay duurkaas ku caabudaan ilaahay bay subxana watacaala ku xiran yihiin waxaa way amaamirta alla subxana watacaala bay qaateen ilahay baa ku mahadsan subxaana watacaala ilahi waxaan leey marka walaalaha mujaahidiinta ilahay ha sugo oo habeen iyo maalin allah na sugo ayagana dulli iyo haziimo si ugu dhacda allah ka dhigo faqudica daabiru alqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilah rabbi alcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullah qeybaha ugu dambeeyey ee falanqeynteena ayaan sla soo gaarno oo ay ka qaybgalayaan salaadiinta kale ah suldaan cabdilqani cabdulaahi maxamed suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaan xasan ibraahim muudey iyo suldaan axmed shire oo dhammaanba ka mid ah salaadiintii wilaayada islaamiga ee jubbada hoose suldaan xasan maxaa baaq ah u jeedin lahayd maleeshiyaadka ridada ee weli ku jira safka cadowga xilli maalmahan aan aad uga warhayno in buula xaaji birta dheer iyo deegaanada kale ee jubbada hoose ay ka joogaan ay soo dhiibayaan maleeshiyaadka waxaan macnaha baaqo u dir lahay baabuurtii halkaan la keenay iyo hantidii meeshaan la keenay ayaa ka qiimo badan ayaga ilmahaasay ummaddii dhashi ama dadkii oo macnaha haddaa ayaga aqli leeyihiin wax ka saana gaaradan soo wado meesha keenta wax badan ay uma haysa habeenkii meesha hadda xarada la keenay baabuurta laga ceshti nin baabuurka laga ceshti lafihiisa nin damac kale ma laha damac nin kale ma laha maxaan u baaqaho u dariyaa nimankaas oo manaha oo murtadiinta eh ilaahay subxaana watacaala ha u tooba keenaan wax dannaho gaalo ay u haysa ma laha baabuurtaa ka qiimo badan waxaa ka qiimo badan agabka ay wataan ka qiimo badan lafahooda wax u baahan ma laha yaana gacanta macnaha mujaahidiinta si silax ay ugu bixin ha tooba keenaan ilaahay subxaana watacaala macnaha diintiisa u soo noqdaan waalidiinta dhashin waxaan u sheegaynaa ilmahaas inay macnaha ka qabsadaan nimankaasi wax tolay u haysta male gaala gaalnimo unbay meesha ugu dhimanaan mujaahidiintana wax laga qaadaya mana ilaahay subxaana wa tacaala ayay ku xiran yihiin inay tooba keenaan ilaahay subxaana diintiisa u tooba keenaan mana aan baaha un dira suldaan suldaan xamishire maxaa ugu baaqaysaa adeer waxaan maleeshiyaadka asxaaba tuurka waxaan ugu baaqayaa awal marka hore dad muslimiin ay ku dhasheen oo fitra diiniyay ku dhasheen kabacdi waa ridoobeen oo waa gaaloobeen diinta waa ka baxeen gaala awaamiirteeday qaateen awaamiirta ilaahayna waa ka tageen waxaan ugu baaqayaa inay toobad keenaan oo ilaahay kitaabkiisa iyo muslimiintooda ay u soo noqdaan diinta ilaahay ay ku dhigaan iyadaa lagu cusoobayaaye gaalada iyo dimuqraadiga iyo nin iyo naag waa isguursan karaan iyo khamrada aan wada cabna iyo ha ka soo noqdeen diinta islaamka ha u soo noqdeen baa leeyahay hana toobad keeneen waalidiintoodna waxaan ugu baaqayaa ilmahaas nin walba nin baa dhalay ilmahaaga intii kaa hadhay kaaga hadhay oo aan kaa baktiyin gacanta ka soo qabso oo mujaahidiinta ku soo xir
ugu dambeyn suldaan cabdiqani anagoo joogno xeryihii cadowga ee harboole iyo miidow fursaddan ay ku siisay idaacadda islaamiga andalus maxaa uga faaidaysanaysaa maanta waxaan uga faa'idaysanayaa dadka muslimiinta ee degaanadan degan oo cadowga u qabsaday bifadlillaahi uma mujaahidiinta bariga afrikana ay ka xoreeyeen inay u istaagaan inay maaragtay diinta alle garab istaagaan oo kitaabka alle garab istaagaan way ogaadeen oo maaragtay mujaahidiin iyo shabaab iyo looma jeede muslim dhammaantiin meel kastuu joogo ayay rabaan gaaladu inay laayaan nuurka inay damiyaan kitaabkeena inay la diriraan marka waxaa lala diriraya waa idinka shacab iyo dhulkan degan waxaad leedahay marka annagoo odayaashiinni ah salaadiintiinni ah khayrkiinna iyo wanaagiinna iyo u taagan diintiinna u taagan mujaahidiinta garab istaaga cadowga ilaahayna la dagaalama naf iyo maalba waxaan idin faraynaa oon idiin sheegaynaa inaad mujaahidiinta la garab istaagtaan nimanka cadowgaana aad iska celisaan ood la dagaalantaan oo diintiinna difaacdaan oo cirdigiinna sharaftiinna difaacdaan oo hooyooyinkiinna gabdhihiinna difaacdaan midda kale siday walaaladii ugu horreyba sheegeen waxaan leeyahay dadka u dhashay dadkan degaankan ee riddada noqday horta mar hadday ridoobeen wax ka dhexeeya ma laha oo nabi nuux baa wiilkiisii la yidhi laysa min ehlika wiilkaagii ehelkaaga ka mid ma aha isku ehel lama tihidiin ha u soo dhowaysanina marka qaraabanimo iyo waa in hebel iyo waa hebel iyo sheekh buu ahaan jiray maehe dadkaas gooya kuwa ridoobaya haddaad ilaahay ka cabsanaysaan u soo noqda ilaahay gacanta mujaahidiinta intiina ku bixin fursad baad haysataan cadaab aabadi ah baa idinka dambeeya haddiinad toobad keenin marka waxaan idin leeyahay war maad aragteen jubbalandi iyo waxaa la midka ee federaal waa gobol sii dhacaya ciidamada shisheeya baxe waa iskaba daaro raacin nin walaba adoo diinta ilaahay maaragtay difaacaya oo waddankaaga dalkaaga diinta dalkaaga difaacaya geeriyo ama noolow sharaf iyo cizi ku noolaada waxaan leenahay maanta kadib maaragtayay yaan dhulkiina la soo weerarin isdifaaca idinku diyaar noqdo mujaahidiinta waalidina garab iyo gaashaan bay idin yihiin gacal bay idin yihiin wabilaahi towfiiq ugu dambeyn waxaan siinayaa suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaane anagoo joogno halkan iyo booqashadaan ku nimid xerihii cadowga isaga carareen ee deegaanada harbool ee miidow fursadaan andalus ku siisay maxaa uga faaidaysanaysaa insha allahu tacaala waxaan uga faa'idaysanayaa awalan horta waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ilaahay subxana watacaala horta ku xirnaada ilaahayna ka baqa midda kale waxaan u sheegaa nimankan murtadiinta oo gaalada raacay war nimayow gaaladan maalin kasta idinka dhigayso macnaha haddaad xor aad u tihiin ama ood a u tihiin horta ilaahay subxana watacaala oga toobadkeena intaad nafteeda ku jirto ama aadan dhaawacmin ilaahay u toobadkeena haddaad dhaawacantaanna meelahaad ku cabaadaan haddii aad macnaha joogtaanna waad gaajaysantihiin oo gaajo baad ka cabaadaan horta ilaahay u toobadkeena fursadaa haysataan gaalo way dubur jeedisay ilaahay subxana watacaalana wuu noo ballan qaaday inay jabayaan nasri iyo guul ilaahay noo ballan qaaday waxaan aad idin akhrinayaan ama idin sheegayaan waa dhalanteed waxba kama jiro badaran waryaa annaas wey dadka istutusayaan idinka marka waxaan idin dhihi lahaa ilaahay u toobadkeena maanta fursadaad haysataan annagoo odayaashiina gacmaha idin haadinayno war nimankan ka soo baxa oo kitaabka ilaahay u imaada intaan annaga wallaahi waxaan jecelnahay inaa intaan idin dil lahayn ilaa ilahay u toobadkeentaan haddaad diiddaan soomaha biidni illaahi tacala janna idinku raadsanaynaa ogaada ku talagala marna idin daani mayno biidni illaahi tacaala wakhti kasta ha gaarto annaga waxaa waaye ilaahay subxaana watacaala amaan la kulmaynaa oo geeriyaan raadinaynaa oo shahaadaan raadinaynaa ama nasri iyo cizaan ku noolaanaynaa gaalo marna galaas biyo ma siin doonno biidni illaahi tacaala idinka waxaan idin leeyahay gaaladan idin dullaysanayn marka gaaladan dalkiinna macnaha khayraadka kala baxayso oo habeen iyo maalin carrada khayraadka daldalanayso oo baddi mallayga ka aruursanayso oo wax walba oo khayraad qaadanayso xoolihiinnana a idiin oggoleen maalmahay u soo baxaan meelaha mujaahidiinta ka taliyaanna haddana burburin dhirtiiyo burburiyaan dhulkiiyo xaaqaan bal hadda fiiri miido waxa ay ku sameeyeen bal waxaad fiirisa harbool hadda waxay ku sameeyeen qof walba oo caaqil oo saaka meeshaan soo istaago madax xanuunaa ku dhacayaba dhulkase oo la dagaalamayaan keli idinka dhulka ma lihidiin miya miyaadan soomaali ahayn miyaadan dhulkaadan ka daqanin war gaaladan waxba idin tarimaysanimay gaaladan ha ku daba dulloobina berrina kenyaatiga waxaa waaye kenyaatigu aadaya kii burundees ahna burundeeskiisuu aadayaa kii ugaandheesna ugaandheeskuu aadayaa idinka unbaa meeshaan ku baabi'i doono wallaahi berri aad si xun u kala carari doontaane maanta fursad haysataan waxaan dhihi lahaa fursaddan ha ka soo faa'iidaysta guud ahaan iyo gaar ahaan dadkan gaalada maanta la shaqaynayo waxaan le maanta aad fursad haysataan tuubu ilallah ilaahay u toobadkeen aan dhihi lahay wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka qodobaxii silaad ku dhegaysateen kulanti dambe ee ay noo baranaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماها الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشرا